ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya saalax axmed jaamac ayaa magaalada muqdisho ka daafuray shir lagu soo bandhigayay qiimeynta waxyeelada iyo khasaaraha ka dhashay rababkii dayrta ee illino munaasabadda daafurka shirka oo ay soo agaasintay hay-adda sodma ayaa waxaa ka qaybgeliyay mas-uuliyiinka kala socday xukuumadda xubno matalayay dowlad goboleedyada iyo mas-uuliyiin ka socday beesha caalamka maxamuud macalin cabdulle guddoomiyaha hay-adda sodma ayaa ka warbixiyey saameynta fatahadda illino ee sanadkan daadadka dayrta ayaa geystay khasaare nafeed mid baraka mid dhaqaale oo ka badan boqol toddobaatan iyo lix milyan oo doolarka maraykanka ah kuwaasoo isugu jiro waxyeelada dalagga beeraha xoolaha ceelasha biyaha dhismaha iskuullada iyo isbitaallada webiyada weliba fayadhowrka bulshada oo gebi ahaanba baaba-ay haddaba si loo helo kakabasho bulshada oo deg deg ah waxaa warbixintu sheegaysaa in lagama maarmaan tahay in la helo dhaqaale gaaraya laba boqol iyo soddon milyan dhibic lix laba boqol soddon dhibic lix milyan oo dollar saalaha axmed jaamac ra-iisul wasaare ku-xigeenka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo daafuray shirka ayaa sheegay inay muhiim tahay soo bandhigidda khasaaraha ka dhashay fatahaadaha dalka
anigu intii aan joogay waa markii labaad ee rapid assessment needs assessment la samaynayo si weyn loo samaynayo horta waxay tilmaan ka tahay tii labada kun iyo koob iyo tobankii dhacday ciidana wax ma asas gareene turki iyo iyo iyo iyo iyo mataqaanaa carab iyo cajabba inta laynooga yimi baa laynoo gurmanaya soo ma xasuusataan maanta laakiin hay-ado kala duwan oo soomaaliyeed oo rag iyo dumar ay hogaaminayaan arrintan xeeldheeri u leh oo wasiir cashuuroo halkan fadhiya uu inagala mid yahay ayaa si cilmiyeysan u qiimeynaya saameyntii daaradku ay ku yeesheen ummadda waxaa iyana madasha inala fadhiya bahdii baac mushtariga soomaaliyeed oo aan rabo inaan si gaara ugu mahad celinno maalin walba oo ay nagu adag tahay iyagaanu xaggooda u cararnaa iyo culimmada oo nidhaahda war dadkiibaa baxaya wax nala qabta horta ilaahay khayra ka siiyo dadaalka si kastaba fatahaadihii ka dhashay robabkii dayrta ee sanadkan ayaa saameeyey qaar ka mid ah bulshada soomaaliyeed